Ku-simaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa magaalada Muqdisho ka furay shirweynaha qaran ee isbeddelka cimilada oo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xukuumadda federaalk Soomaaliya ay soo qabanqaabisay. Shirkan oo Muqdisho ka socon doona muddo laba maalmood ah ayaa diiradda lagu saarayaa arrimaha isbeddelka cimilada waxaana ka qaybgalaya wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalk Soomaaliya, mas'uuliyiin ka socota wasaaradaha deegaanka iyo dowlad goboleedyada dalka, xubno ka socda beesha caalamka, mas'uuliyiin iyo madsharaf kale. Wasiirka Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Bashiir Maxamed Jaamac ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirkan loo qabtay.
Maanta waxaan u fadhinaa shirweynaha isbeddelka cimilada Soomaaliya. Shirweynahan waxaanu rabnaa in lagu soo bandhigo barnaamijka NDC 3 oo ah kii ugu horreeyay oo noociisa ah oo Soomaaliya ay kula qabsanayso caalamka. Laba maanta kulankeennanu waa mid indhaha u furaya caalamkana tusaya inay Soomaaliya dhaqaaqday inay Soomaaliya aaday waddadii ay ku xaqiijin lahayd isbeddelka cimilada siday uga fargelayso waxaa halkan markhaati ka ah sida ay Soomaaliya uga go'an tahay uguna midaysan tahay hawsha la tacaalka cimilada ka qaybgalka aad u jeedaan oo ah dhammaan wasiiradii dalkan intoodii badnayd ee mid kasta hay-addiisu ay qeyb ka tahay ka howlgalka isbeddelka cimilada iyo deegaanka.
Ku-simaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac oo furay shirka ayaa bogaadiyey qabashada shirkan iyo dadaalka ay wado wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk Soomaaliya.
Waxaa sharaf weyn noo ah haddaanu nahay xukuumaddan dan qaran in maanta ay wasaaraddu soo bandhigayso barnaamij udubdhexaad u ah la tacaalidda iyo ka hortagga isbeddelka cimilada n d c waa waajibaadyada ugu waaweyn ee qaramada laga sugaya national determinant contribution balaayiin dollar baa ku baxaysa waa lagama maarmaan marka isbeddelka cimiladu uma baahna wasaaraddan oo qura ee wuxuu u baahan yahay dowlad wanaagsan oo responsifah ka hortagta qorshe sii dejisata maxaa nooga meelyalla marka n d c baynu maanta halkan kaga hadlaynaa n d c iyo isbeddelka cimiladu waxay yihiin udubdhexaadka hanaanka isbeddelka qaranka ama national transformation planka aynu damacsannahay shanta sanee soo socota iyo shano fara badan ilaa labada kun iyo lixdanka inaynu dalkan ku dhaqno shirkan ayaa door muhiima ka qaadanaya xakameynta saameynta ka dhalan karta isbeddelka cimilada oo dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha taageera ay ku bixiyaan lacago badan si looga hortago caqabadaha ay la kulmi karaan bulshada